maanta aan u imaanay suuqa nayto qoraxay oo aad ogsoon tihiin oo dhismo ku socotay cabaar oo hadda muddo ahna muddo hadda maarata la- maarata dheerna iska ma iska istaagnaa ayaa maanta waxaan u imaanay inaan aan ka tashanno sidii aan ku soo gabagabayn lahay ku soo gabagabayn lahay arrintiisa oo aan loo dhammaytiri lahaa oo loo furi lahaa marka hawshaas maanta u imaanay ah, waana eh, noo soo baxday wixii fikrad oo aan ka qaban lahayn iyo wixii shaqo oo laga qaban lahaa oo lagu furi lahaa waa waa noo soo baxday waa saas waa tashanay marka insha allahu tacaala mar dhow oo aan sii dheereen baa hawshaas waan gelaynaa suuqana saan rajaynayo muddo aan sii dheereen waa la furi doonaa insha allahu tacaala marka codsigeenna hore oo aan aan meeshan aan ka bixinayno waxaa weeyaan dadka horta walaalaha ee s- eh, gadaal degan oo weli ku jira guryihii ah, councilka ah, way is- way way isgaranayiin horta notice baan siinaynaa Eh, waxaan rabi lahayn inay meeshaas maarata ay ka sii baxaan ama ay noo imaadaan oo aan la heshiino sidii maarata ay ku bixi lahaayeen dadka kale ayagana guryaha waddada ka dhistay oo hadda noo muuqdaana ayagana inay is ogaadaan inay maarata dhul ah, countiga ay leedahay ama dowladda ay leedahay ay soo dhex galeen oo marka ayagana aan a- ay ay ogaadaan in loo imaanayo oo howlahaas laga ayagana ha ogaadaan marka i- si aan gadaashaas dambe aan suuqa ugu samayno parkingkii ilaa hadda me- saa arkaysi meeshan hore horeydan parking ma leh marka insha allahu tacaala eh, parking baan u baahannahay iyo meel qalabka markii la keen lagu dejiyo marka qaybtaa dambe ee gadaashaan ka dhigaynaa wadda weyn loo bixi weeyaan marka howlahaas hadda maanta aan aan fiirinaynay oo aan u imaanay insha allah wayna- wayna hirgeli doonaan marka sida ogaada eh, insha allahu tacaala suuqana sida ugu dhow ah, sida ugu dhow ayaa mardha loo furi doonaa soo arkaysiin waxaa ila socdaa maarata dhowr maarata madax baa ila socotaa emsiyaasha ay ka mid yihiin majority leaderga ah, deputy speakerga wasiiradihii kii biyaha kii urbanka kii tradeka investmentiga county secretariga iyo rag kaloo badan oo madax badan madax baa inala socotaan marka maanta suuqan inaan u tashan aan u imaanay taladana way noo soo baxday waxaa kaloo maanta aan soo marnay ah, suuq loo aqaano asagana kiwanja buure aan soo marnay oo asagana waa hore aan furnay laakiin wax shaqo aan laga qabanin ama aan la gelin asagana sida aan ma- ma- maarata aan dib habeen ugu samayn lahayn baan ka tashanay waa asaga waan furaynaa sidaasoo kale suuqa aan soo marnay asagana maarata qabyi ah oo loo aqaano buura iftiin ama ama maka mukono aan soo marnay ka asagana waan furi doonaa marka insha allahu tacaala howlahaasa maanta aan isku keennay usoo baxnay si fiicna waa noogu dhammaadeen marka insha allah niyadda khayr u sheega